mudane cabdinuur axmed darmaan guddiga fulinta wakiilada xubnaha xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed marti sharafta saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda tan toban guurada xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed marka hore waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam waxaan ugu horrayntii jecelahay inaan guud ahaan shacbiga soomaaliyeed iyo xubnaha xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed u diro hambalyo iyo bogaadin aan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaara horumar iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan sidoo kale shacbiga soomaaliyeed iyo xubnaha xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed tacsi u dirayaa oo aan uga tacsiyeynayaa dhibaatada sanadkan laba kun iyo toddoba laba kun iyo siddeed gaartay hadday tahay dhulka hadday tahay dhirta hadday tahay dadka hadday tahay maalka wax kastoo dhibaataahona gaaray waa uga tacsiyeynaynaa shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan jecelahay war nuxurkiisu waa intii hore loo yidhi oo mas-uuliyiintii igu horreysay ay sheegeen annagu maanta toban sanaan gaarray annagoo toban sano gaarray ayaan weli waxaan ku faraxsannahay inaanaan dhiigna daadin meelna qarbudin meelna aynaan qasin xilka iyo hoggaaminta dhexda iyaduna way nagu filanta waxaan aada u jeclaan lahaa walaalahay soomaaliyeed nuucay doonaan ha noqdaan qaybaha siyaasadda soomaaliya iskaga soo horjeeda inay ogaadaan fahmaan dhibaatada maanta dalka yaga iyo dadka yaga haysata in cadowgu iyaga ugu soo gambaday oo iyagu ay mas-uul ka yihiin waxa dadka ku dhacaya oo haddii iyagu aanay isqabqabsan oo aanay yacni maaragtay meel kasta ku dagaalamin cadowga fursad ma heleen dalka iyaga soomaaliya waa lagu soo duulay dowlad keliyii kuma soo duulin geedka afrika loogama soo duulin dunida badankeeda ayaa maaragtay soomaaliya ku soo duushay ilaahay idankiisna waxaan rajaynaynaa qorshahooda sida uu yahay inay ka baaqsato oo ay marto tan ilaahay ilaahay baa halkaan nagu beeray inta ilaahay uu qadarana waa ku noolaan doonnaa innaga iyo wixii aan dhallay waxaan aada u jecnaa u jeclaan lahaa soomaalidu inay ka waantoobaan tahriibka iyo qaxa iyo maaragtay carruurta ay bannaanka u dirayaan iyo meelaha ay u rarayaan ilmihii qaxa iyo barakucu waa midka la rabo marka hore in lagu dhaawaco shacbiga soomaaliya cararka iyo maaragtay bannaynta guriga adigu aada degan tahay waa fursadda cadowga annagu uma aragno in dunidu ay ka shaqaynayso wax innaga dan noo ah uma aragno in dhibaatada soomaaliya yacni maaragtay inaan laga hadlin ay dow tahay waxaa la leeyahay nabad dibu heshisiin baa laga hadlayaa waxaa la leeyahay waa laysu soo dhowaaday waxaa la leeyahay hebel hebel waa ka roon yahay maxaa looga hadli la'yahay soomaalida geedaha hoostooda daabsan oo magaaladii laga qaxiyey oo gurigoodii xoogga looga saaray oo uu haawanayo intaasoo sano intaasoo bilood maxaa loo garan la'yahay in la yidhaahdo war dadka guryahoodii bannaanka ka taagan bal dib ha u soo laabtaan maxaa loo garan la'yahay war soomaalidu iyadaa ishaysatee iyadu ha heshiiso war maxaa innaga nala ka siiyaa dadkan maalin walbana dhex ordaya oo dhahaya gogol baan dhigaynaa oo dhahaya annagaa qarag bixinayna wax faa'iidaaho ay noo hayaan lama arko waxaan aad iyo aada uga codsanayaa qaybaha siyaasadda soomaaliya isku haya in ay maanta u tanasulaan shacabkooda inay maanta yegleelaan wax sharafta dadnimada iyo dalka iyo dadnimada ku jirto inay maanta qaataan halkaas waxaa iiga muuqda eray qiimo leh oo muxuu leeyahay gaajo gunnimo gaajo gobonnimo ayaa ka wacan dhero gunnimo ninkii shisheeye gacantogaalaysanayoo isla shisheeyaa naftu maanta kugu jirtaa waxaan leenaha walaalul ka laabo ka soo noqo walaalkaa ayaa wanaagsan inaad la heshiiso war waxbaa inaga dhexeeya soomaalidu iyadaa isu baahan shisheeye uma baahna war danaha iyagaan ka hadallo war dagaalka iska daaya war qoryaha iska dhiga war miisitaan isugu imaanno waynagu filan yahay dhulka barwaaqada ku jirtaa waxaa loo dan leeyahay waa meeshaan waxaa la ogaaday inay dahan tahay inay wax walba leedahay laba labaa la isugu kaayo dirayaa waad maqlaysaan hadda in yacni maaragtay laleeyahay qoladii dowladda federaalka baan nahay dhehaysa waa ishaysa waa wax aada looga yayaqsado weyn in nin xildhibaan sheeganayaa uu yidhaahdo kooxda heblaaye hala gumaado hala dhammeeyo waa wax aada looga xishoodo in mas-uuliyiin sarsare oo madaxweyne iyo prime minister sheeganaya ay meediyaha ku wada hadlaan waa nasiib darre aada u weyn waxaan leeyahay dhammaan shacbiga soomaaliyeed meel kastoo uu joogo maanta xilku wuxuu saaran yahay ciddii xil iyo darajo sheeganaysa ha ogaato ha qaadato kalsoonida iyo rabitaanka shacbiga waxaa annagu aan ku guulaysanay in codkayaga aan tijaabino innaga dhexdayada xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed ayaa ishubinay istijaabinay cod bixin samaynay ku guulaysanay waxaan aaminsannahay dalka oo dhan in doorasho ay ka dhici karto waa haddii kalsooni lagu qabo shacbiga annagu waxaan leenahay walaalaheen soomaaliyeed noocay doonaan ha noqdaan ha fahmaan in iyagu ay wax wada leeyihiin in shisheeye uusan waxba la lahayn waxaan aada iyo aada u cambaaraynaynaa oo aan aada uga siiraanyaysannahay maalin walba in shacbiga soomaaliyeed dhibaato loo geysto oo bambo lagu qarxiyo oo la hagardaameeyo iyadoo laga abuurayo dacaayaad iyo yacni maaragtay wax aan meesha ku jirin waa ognahay cidda mas-uulka ka ah dhibaatadaas waxaan uga baaqaynaa kuwa hadda een la yidhi kijimada raashinka usoo doonta ha ogaadaan yaan balaayo meesha loo dhigin iyagoo faylsan yaan lagu baabi'in waa dhibaatooyin soo socda hadhowtoona waxaa la leeyahay haye guruub hebel baa sidaas ka dambeeyey ma aha guruub hebel qof damiir leh oo soomaaliyeed ma ka dambeeyo dhammaynta carruurta iyo haweenka soomaaliya kama dambeeyo waa cadow waa ka saddexaad waa yacni maaragtay cidda iyadoo danta gaarkaa leh cidda ka dambaysa dhibaatada shacbiga soomaaliyeed wax birimageeda la yidhaahdo oo soomaalidu ay dhaqan u leedahay inaysan taabanin ayaa maanta waxaa noocad in la samaynayo soorfal iyo gumaad arrintaasi waa arrin nagu soo korortay cid kastaana waysan waxaan leenahay qaramada midoobey xeerka iyo qawaaniinka ay tidhaahdo waxbaan ku ilaalinaa ha fiiriso annaga xor baan u nahay diinteeda annagu xor baan u nahay jiritaankayaga iyo madax banaanidayada innagu aayaheen inaan ka tashanno innagaa xaq u leh xaqna looguma lahaa in annaga nala ku qasbo wax aan maaragtay annagu aanaan keenin oo yacni maaragtay meelo kale ka socda waxaan aada u codsanaynaa qaramada midoobay inay ixtiraamto madax banaanida soomaaliya waa ka fahmi karaa dad badan oo maraykanka iyo yurub ku nool marka ay imailo ay noo soo direen iyo warar ay maaragtay telefoona ay noo soo direen aan aragno waa la yaabanahay sida qalbigooda loo rogaayo oo axmed weled cabdallah markuu la shiro uu ugu sheekaynayo oo uu dadka ugu oohisiinayo war axmed weled cabdallah wax ilaa hadda soomaali u dan ah oo uu qabtay ma jiraan hadal yacni maaragtay been ah oo yacni maaragtay dadka lagu beer la xubsado oo aan wax yacni maaragtay cad aan lahayn ayuu axmed weled cabdalla sheegayaa axmed weled cabdalla hadduu wax ka naxayo oo sharafkayaga uu rabo oo soomaalinimadayaga uu rabo war dadkaan meesha daadsan muxuu usoo xarayn waayo maxaa looga hadli waayo maxaa loo dhigi waayo dadkaan guryahooda loogu soo xarayn maxaa mashaariicda looga dul samaysanaya maxaa raashinka loogu doonanayaa maxaa loo leeyahay dad gurigiisii deganaa ha shaqaysanina kushiin u soo xaadi maxaa loo leeyahay dhawli cusbii raashin sii dad shaqaysan jiray waa gardarro cad insha allahu tacaala soomaalidu hadday gacmaheeda isu geyso waa ay fahmi doontaa waxa meesha ka socda waana tashan doontaa waxaan mar labaad hambaliyo iyo bogaadin u dirayaa anigoo madaxweynaha xisbiga midnimada jamhuuriga magaciisa ku hadlaya dhammaan xubnaha xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaara horumar barwaaqo iyo baraare insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah